waxaan soo dhaweynaynaa bangiga galf african bank bangii shareecada islaamka raacsan ee dalka ka shaqeeyo isaga iyo laba bangi oo soomaaliyeed baan leenahay bangigeena bangi hadda nagu cusubmaa waa bangi xaafadii hore ugu yaalay aan soo dhaweynayna mar labaad waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida fursadda ee dadkeena soomaaliyeed ay shaqada u siiyeen sidii gudoomiyaha bankiga ee halkan b b s ka moolka cusub hadda la furaayo iyo shaqaalaha fursadaha ayna siiyeen waxaan kaloon insha allahu ka codsanaya inaan wada shaqeyno bilic soo celinta xaafadda islii aan ka wadnana garab weyn naga qaataan xaafadda way kobacday xagga horumarka xagga ganacsiga xagga dhaqaalaha aad bay u kobacday waxaan aad ugu faraxsannahay in dowladda hoose iyo dowladda dhexe ee wada shaqeyn weyn naga dhexayso aniga iyo walaalkii xildhibaanka yuusuf xasan dowladda sare hadda wadooyinka waaweynaa oo noo dhinaana waa dhamaystirayna kun iyo afar boqol oo nal iyo wadooyinka yareerka ahaa ee fida ruuska eegana waa dhammaystiraynaa hadda waxaan afar wado sebenka inami road baroa waawdhow hadda way dhammaystiran tahay taaga laasiya kuwa dhimanna waa dhammaystiraynaa dowladda sarena way noo dhisay xaafadana insha allah waxaan rajeynaynaa in sanadaha soo socdo ee aad u kobacda bangiga golf african bank ee bangii ka qayb qaatay kobacda ganacsiga ee xaafadda soomaaliyeed ugu weyn dunida dhan xaafadda islii inay kobacdo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay soo dhowaada aan leenahay midkan iyo mid ka badanba furta aad ayaan idiin salaamay